bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku hasdaysan tahay saddex iyo tobanka bisha disembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maanta waxaa magaalada istanbul ee dalka turkiga ka furaya shirka wadamada iskaashiga islaamka iyadoo soomaaliya uu ku matalaya shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeedada shirka maanta ka furmaya istanbul ayaa ah in diiradda lagu saaro go-aankii maraykanka kasoo baxay ee ku aadanaa in qudus ay caasimad u noqonayso dowladda israa'el ayadoo taasina si aad ahay kaga soo horjeesteen dhowr wadan oo wadamada islaamka ah waana tan soo dadejisay in lixdii bishan uu ku dhawaaqo madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib urduqan in shir weyn laysugu yimaado kaasi uu asiga martigeli doono magaalada waxaa ka dhacay shirar hordhaca waa shirkan kaasi oo looga arisanaya xaaladda haatan kusoo korortay magaalada barakaysan ee alqudus oo xarun uu heeday wadanka falastiin balse haatan maraykanka uu ku dhawaaqay in ay tahay caasimada israa'iil taasi oo ka caraysiisay wadamo badan oo islaamka ah welina ay ka soconayaan qaybo ka mid ah wadamada islaamka dibadbaxyo lagaga soo horjeeda go-aanka donald trump madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkan khudbad ka jeedi doono iyadoona uu kaga hadli doono mowqifka dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan hadalka kasoo yeeray donald trump dowladda maraykanka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ay ku qaaday meel qiyaastii lixdan iyo shan kilomitir u jirta magaalada muqdisho weerarkan ayaa la tilmaamay in diyaaradaha maraykanka ay la beegsadeen gaari nuuca hoomeyga ah oo al-shabaab ay ku diyaarinayaan walxaha qarxa waana waxaana la sheegay in khasaaro xoogan uu kasoo gaaray kooxdii ku sugneeday goobtaasi maraykanka waxa uu sheegay in weerarka uu ahaa mid uu ku taageerayay saaxiibadiisa soomaaliya ayadoona dhibaato xoogan ay kasoo gaartay weerarkaasi sida maraykanka uu sheegay rag ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo xilligaasi qayb ka ahaa kuwii diyaarinayay gaariga walxaha qarxa ah laga soo buuxiyey ee la doonayay in lagu weeraro qaybo ka mid a goobaha fariisimada ay ku leeyihiin ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu iska fogeeyey eedeyn kaga timid hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan abaanduulaha ciidamada xoogga oo ku dhaliilay in ay qaar ka mid a maamulka gobolka shabeellaha hoose ay la shaqeeyaan maleeshiyada al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cali nuur maxamed ayaa sheegay in abaanduulaha uu shaqadiisii gabay haatan uu ku meereysanayo dad sida uu sheegay sharaf leh una shaqeeya bulshadooda waxa uuna tilmaamay in looga baahnaa abaanduulaha in shaqadiisa u qabsado taasi oo ahayd inuu xasiliyo goobaha ay dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaga sugan yihiin dalka taasi beddelkeedana haatan uu ku soo aruuray keliya eedayn uu u jeediyo dadka mas-uuliyiinta ah waxa uu tilmaamay jenaraal canood inuu yahay sarkaal aan shaqadii looga baahnaa qaban balse haatan eedayn un lasoo baxay haddii sidaa uu sheegay eedeymaha sax ay yihiinna waxay ahayd uu yidhi inuu la wadaago maamulka si aan u ogaano cidda uu og yahay ee la shaqaysa dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ayaa ka hadlay ogaantiisa goobaha haatan ay ka soconayaan howlgallada ee ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya asigoo gebi ahaanba sheegay inaysan jirin wax howlgallo ah sida uu hadalka u dhigay abaanduulaha xoogga dalka cidda uu og yahay inay shabaab la shaqayso isagaa laga rabaa inuu cadeeyo marka koowaad marka xigta annaguka maamul ahaan maamulka gobolka ka tirsan goban maamulada degmooyinka ka tirsan oo shabaab la shaqaysa oo aan ognahay ma jirto waxaa nasiib daraa marka in abaaduulkii xoogga dalka isagoo dhiifi gelinayo falal khalad ah inuu maamuladii oo dadkii shacabka ahaa yani qaybo ka mida ku tilmaamo inay isla shaqaynayaan shabaab abaanduulku waxay ahayd shaqadiisu maahayn hadda qofada al-shabaab iyo qofada shabaab maahe horta bal shaqadiisii inuu qabtay ahayd cadowga inuu xoreeyay ahayd waan ognahay hadda meesha laga hadlayo waa xamar iyo afgoya dhexdeeda maahayn runtii in goobahaas hadda laga wada hadhadlo shaqa isaga u taalla inauna ahayd inaan ku kaabna ayay ahayd laakiin waa ayaan daro inta isagoo abaanduulkii xoogga dalka ah kadib markuu xilkiisii gudan waayey oo shaqadii waa ilmaday isagu kasoo bixi waayey inuu haddana arrintaa ku bedelo eedayn uu eedaynayo maamulada iyo dadka shacabka ah anagu hadda shaqada uu hayo caanood jarankan hadda abaanduulka ah inuu hawlgal hadda uma aragno runtii dalka hawlgalna waa ka dhici jireen waa la xorayn jiray hortii dad baa shaqaynayay weli ma haynaan arag goob ciidamada milatarigu intay tagaan oo degaan haddana yacni waa la yaqaanaa habkii loo shaqayn jiray annagu hadda howlgal maxangale oo gobolka shabeellaha hoose caanad ka sameeyo waan aragnay hawa yaraatee ma jirto ciidan hadba meel loo yaacinayo hadba meel u socda waa aragnaa runtii ciidanku waa ciidan aada u wanaagsan laakiin wuxuu u baahan yahay hoggaan nadiifa oo istiraatiijiyad leh oo nidaam leh oo meel ka dhaqaaqa oo meel sidii askar lagu yaqaanay u dhaqma laakiin waxaan isdaba socda ee miidiyaha maalin walba xayeysiiska laga samaynayo anagu ma aragna howlgal macnale taa bedelkeediina haddeen waakaa kusoo qartimay mar haddaan ka hadlayno afdooya iyo ceelasha dhexdood dhib ka jira yacni iyo in la shabaabeeyo dadkii ka hadlay dhibkaas waxa weeye waa natiijo xulun meeshii ugu dambaysay arrintaanna waxay u baahan tahay mas-uuliyad dad ah xoogga dalka soomaaliyeedna haddeer wax la marsiinayo ma gelin halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ayaa lagu wadaa maanta in codka kalsoonida ay u qaadaan miisaaniyadda sanadlaha ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya taasi oo akhrinta labaad martay lana doonaya maanta inay marto akhrinta saddexaad kadibna cod ay u qaadaan mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda ah oo maalintii shalay gaaray magaalada waa kulanka golaha shacabka ah ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka jeediyey hadallo kana jawaabay su-aalo dhowr ah oo ay weydiinayeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya taasi oo ku qotatay miisaaniyadda sanadkan wasiirka waxa uu sheegay in dowladda haatan ay kor usoo kacayso ilaha dhaqaalo lana doonaya mudanayaasha baarlamaanka intaasi ay ka shaqeeyaan iyadoo mudanayaasha qaarkoodna ay si aada u dhaliileen meelaha qaar daqligii kasoo bixi jiray in aada hoose ugu dhacay waxayna qaarkood qabaan inay jiraan wax isdabamarayn kulanka maanta ayaa lagu wadaa inay soo xaadiraa xildhibaano badan sida guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maalintii shalay uu ka codsaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal gorodna waxa uu hadal uu u jeediyey ciidanka fadhigoodu yahay deegaanada puntland gaar ahaan guutada konton iyo afaraad ee halkaasi ka howlgasho uu ujeediyey in lays cafiyo sidoo kalena laysu celiyo hantida layska haysto hadday guryo tahay iyo wax kaleba raaligelinna la daba dhigo si loo gaaro halka la hiigsanayo taliyaha ayaa dhinaca kale ciidamada kula dardaarmay inay isu diyaariyaan dagaal ka dhan shabaab iyo daacish oo laga fulinayo qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi waxaana hadalkan uu u jeediyey saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa konton iyo afaraad ee ka howlgalaya deegaanada aagga puntland ay ka arrimiso
lagama gaare hantida la kala haysto hadday dhul tahay hadday guri tahay hadday gaadiid tahay hadday dhaqaalo tahay hala isu celiyo raaligelina hala bixiyo hala yidhahdo raallahow taasaa waxa weeye muxuu ahaa ay ku imaan kartaa marka waxay yeelaysaa in qofkii wax ka maqan yahay oo xaqaaga ilaahay u bandhig dalkaagana aamin amshuurinaa helaysa haddaadan adduunka ila akhira helaysaa xoolo ma haysaan oo xadimaysaan haddii ilaahay gacantiina wax soo geliyo oo mas-uul laydinka dhigo waxaa xadinina haddii mas-uul laydinka dhigo cajaala darradaa samaynina haddaan adduunka lagaaga goynin aakhira lagaaga goynaayo aakhira lagaaga goynaayo qof weliba ha xisaabiyo cimrigiisa iyo maxaa ka dambeeya ilaahay aan tala saarano daladi aan soo coshanno dalka aan badbaadinno midnimadiina aan ka shaqayno xoogga dalka soomaaliya aan dhisno
ganacsatada magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoosena waxa ay sheegeen in dhibaato ay ku hayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo sida hadalka ay u dhigeen la wareegay howlahoodii ganacsi ganacsatadan ayaa sheegay in ay iyagu ahaayeen kuwa ka ganacsada qaadka haatanna ay la wareegeen qaadkii ay iibi jireen rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi gacanta ku dhigay hadalkan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin dhowra laga soo sheegayay buuromareer iyo deegaano kale oo hoostaga waxaan ka cawanaynaa maamulka magaalada buuromareer ganacsiga anaga haan hayna qaad doonarta ma garatay ganacsiga anaga haan haynaa ciidankii aa soo fargashay ciidanka ammaankan inay sugeen loogu talagalay ayagaa martin oo inay taasi ka ganacsadaa keeneen taas inay ka ganacsadaa ay bilaabeen anagii shacabka ah oo qoor iyo labaatan sano qaadkii aan ka ganacsadeen shaqada waa naga joojiyey ciidankana magaalada qaaday keensadeen way ka ganacsanayeen anagana waxaway xaafadeena ku xaroon saameen boqolkiiba boqolay ku yeelan doonaysaasa ciyaaraa ka fiilinayn ehelaa ku fiilayn jaawabkeenaa ku noqonay waxaa fiilan mahayna bis wayno culeesa caadiyan waan saarnay maalin walbaba canshuur dawlad mansuuriday waa iska bixinayn maalin walba waxay doonaan ay sheeganayen waana bixinayn ma garata qaadayna ay qaadanayen markay uyartahay inay qaadanayen afku shan kun buluqaa inay qaadeen shanta kun buluqaad markay uyartahay lix mil inay gadan tahay saddex boqol oo doolar ay maalinta inaga qaadanayen anaga mansoo gelayna warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga inta ah anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warkan intaa warkan warka xiga aan dib ugu kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh